bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeenimo idaacadda isnaay caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah khabiir dhinaca beeraha ah oo ka hadlay muhiimadda xidhiirka u dhexeeya beeraleyda iyo ganacsatada magaalada jowhar biyo la-aan baahsan oo ka jirta magaalada kismaayo ee caasimadda maamulka jubbaland ururka warbaahinta gabdhaha soomaaliyeed ee s w j oo shaaciyey caqabadaha gabdhaha ka haysta shaqada warbaahinta waxgaradka duulada xudur ciise oo maamulka hirshabeel ka dalbaday taageero dhinaca waxbarashada ah xubinta sarifka suuqyada ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka habeennimo idaacadda isnaay akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah tirada dhimashada xanuunka covid sagaal iyo toban ee qaaradda afrika oo saddex milyan kor u dhaaftay
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha koronafirus sidoo kalena loo yaqaano covid tobanisagaal uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah koronafirus waa fayrus ku dhaca neefmareenka kaasoo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow qaad tallaabooyinka soo socda maalin walba si aad isaga ilaaliso faafitaanka dhammaan cudurrada ku dhaca neefmareenka ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo mar kasta ku dabool afka iyo sankaba tiish marka aad qufacayso iyo marka aad hindhisayso ku rid tiishka weelka qashinka oo xidhan iskana dhaq gacmahaaga ha taaban indhahaaga sankaaga iyo afkaagaba si joogtaa u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto ka fogow inaad xidhiir dhow la yeelato dadka xanuunsan joog gurigaaga haddii uu cudurka kugu dhaco la soco inaad leedahay calaamadahan sida qandho qufac iyo neefsiga oo adkaada haddii aad isku aragta astaamahan caafimaad raadsa kaalmo caafimaad oo degdeg ah xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista qaadista xanuunka koronafirus xogtan waxaa idiin soo gudbinaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
mar kale habeen wanaagsan akhyaarta hawdanaga dhegaysanaysaay waa habeen axad ah taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha koowaad sanadka laba kun kow iyo labaatan inta aad maqasheen waxa ay ahayeen qodobada ugu door koronaa warka habeenimo idaacadda isnaay iminka u diyaargaroob ah qodobadii oo faahfaahsan khabiir dhinaca beeraha ah ayaa ka hadlay muhiimadda xidhiirka u dhexeeya beeraleyda iyo ganacsatada magaalada jowhar xalimo cali ibraahim ayaa warbixintaasi noo soo koobaysa waxaa jira xiriiro ka dhexeeya ganacsatada iyo beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe iyadoo ganacsatada magaalada jowhar ay inta badan ay ku tiirsan yihiin waxsoo saarka beeraha kuwaasi oo ay si toos ah u isticmaalo suuqyada iyadoona ganacsatada ay ka iibsadaan cabdiraxmaan ibraahim xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada jowhar ee wax ka barta jaamacadaha ku yaala gobolkani shabeellaha dhexe gaar ahaan waxa uu bartaa cilmiga beeraha marka hore waxa uu sharaxaad naga siiyey sidii ay isla shaqeeyaan beeraleyda iyo ganacsatada
marka laga hadlaya muhiimadda uu leeyahay beeraha runtii lama soo koobi karo wadamada intooda badan waxay ku tiirsan yihiin wax soo saarka beeraha gaar ahaan wadamada hadda soo koro ee developing countrieska loo yaqaano haddii intaa kaga soo tago beeraha waa isha keliya dhaqaale ee hadda soomaaliya ku tiirsan tahay marka kow marka xigtana waa xoolaha keliya beeraha lama dhihi karo qodashada dhulka oo kale ma ahan sidoo kale waxaa jiro isheeg uu ka mid yahay dhaqashada xoolaha dhaqashada shinnida iyo isheeg dhammaan waxay hoos imaanayaan agricultureka muhiimadda uu leeyahay beeraha gaar ahaan hirshabeelle hirshabeelle waxay aa jirtay meesha ku caanbaxday jowhar iyo beerihii bariiska jowhar iyo beeraha dhaqaalaha koowaad soomaaliya marka laga soo tago hirshabeelle halkii ku tiirsantahay waa beeraha beerahoo kaga yimaada dhaqaalaha waa dhammaan dad ku dhaqdar jooharna waxaa la dhihi karaa mostal waa beeraaley marka cunooyinka ay qootaan hirshabeelle wuxuu kaga yimaadaa beeraha marka muhiimadiisa runtii ma ahan muhiimad halkan lagu soo koobi kara beeraha aad iyo aad dhan kasta xiriirka dhexeeya waxaa jirta maado oo gaar loo barto oo la yidhaahdo agro business ee ka hadasha farqiga u dhexeeya ama ii sheeg ganacsiga beeraha marka laga hadlaya muhiimadda uu leeyahay agricultureka dhanka ganacsiga marka laga hadlaya foreign exchange oo kale lacaga qalaad meesha ugu weyn ay ku xiran tahay waxa waaye beeraha waaye sidoo kale marka laga hadlayo contribution of national revenue oo kale dhaqaalaha wadanka uu leeyahay qeyb uu ka yahay agricultureka wasiirka beeraha siduu sheegay in saadkii lasoo dhaafay laba kun labaatankii ay dhoofiyeen sisin iyo moos iyo daraaleymanto loo yaqaan liinta qalalan inay dhoofiyeen marka si loo sameeyo isheeg veronica zenji waxaa kaalin weyn ka qaata beeraha waayo wax walboo la dhoofiyo sanadkan wax walboo la dhoofiyo ama wax walba oo ganacsi ah waxay ku soo aruureen waa beeraha wixii beeraha laga soo saarto unbaa lasii dhoofiyaa marka waa kaa dalagyada ugu badan ee beertaan hirshabeelle beeraleyda ku dhaqan forest waxaa kow ka ah galeyda waxyaaba aadkay u beeraan waa galeyda oo ay season kasta xil walba ay beeraan waxaa soo labeynayo sisinta waxaa soo saddexeynayo bariiska hadda sanadkan seasonkan aan ku jirno seasonka gugaha waxay beeraleyda aad u tacabtay bariiska oo ii sheeg xilligan sidaa ognayo roob badanaa da-ayo bariiskana sidaa ognayo waa dalag u baahan biyo badan inuu helo si uu u baxo marka wax ugu badan sanadkan ay tacbeen xilligan aan ku jirno bariiska waaye laakiin waxyaabaha ay aada ku tacbaan ee season kasta ay tacbaan waa gelida iyo sisinta beeraleyda deegaanada hirshabeelle ee ku teedsan webiga shabeelle ayaa ku howlan wax soo saarka beeraha iyo sidii dalagyada ay beereen u noqon lahayn kuwa ka qayb qaata kobcinta iyo horumarinta dhaqaale ee uu ku tilaabsanayo ganacsiga hirshabeelle biyola-aan baahsan ayaa ka jirto magaalada kismaayo ee caasimadda maamulka jubbaland bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ee caasimadda maamulka jubbaland ayaa ka cabanaya biyola-aan ka jirta magaalada taasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka ku dhaqan magaaladaasi arrintan ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland kuwaas oo sheegay in ay wadaan qorsho wax looga qabanayo cabashada bulshada ku nool magaalada kismaayo ee caasimadda maamulka jubbaland biyola-aantan ayaa ah tii ugu horreysay ee lagu arko magaalada kismaayo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland waxgaradka dowlada xudur ciise ayaa maamulka hirshabelle ka dalbaday taageero dhinaca waxbarashada ah waa kan cabdicasiis xasan cabdulle oo qodobkani noo soo koobaya tuulada xudur ciise oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada mahadaay ee gobolkani shabeellaha dhexe waxaa ku yaala tuulada hal dugsi oo qura waxa uuna leeyahay heerarka hoose iyo dhexe kaas oo ay carruur badan wax ku bartaan iyadoo dugsigaasna uu ka kooban yahay lix fasal oo dayactir xoogan u baahan xilligan sida uu radio isnay u sheegay maamulka tuuladaasi gudoomiyaha tuulada xudur ciise ee degmada mahadaay xasan maxamed abuukar ayaa sheegay in sanado badan dugsiga xudur ciise ay carruurta wax ku baranayeen daruufo kala duwan taasna ay qayb ka tahay agab la-aan isagoo maamulka hirshabeelle iyo hay-adaha daneeye waxbarashada ka codsaday in laga taageero xuquuqda macalimiinta ee dayactirka dugsiga waxbarashadu waa un adiga iska gaabi si la rabo maaha ardayo ardayda iskool soo awilayn waa iska dhibdeedahay macalimiinta iskuulka halkii iskuula tuulada xudur ciise ku yaalo waa dugsi hoofa dhexe waxa uu shaqeeyaa wuxuu ka kooban yahay lix safar uu ka kooban yahay waa ka koobnaadee macalimiin afar ayaa ka shaqayso iskuulkana waxaa dhisay hay-ad la yidhaahdo hesishin heshidiisii horo dhowr sano oo tuulada ku dhisan yahay macalimiintuna hadda labadan sano daryeel ma helaan hase ahaatee ma jiro hadda wax daryeela ay macalimiinta heestaan wax jiro wax jiro wax badanaan u tabinaynaa meelaan u marino aanan aqaanin anagu dadkeena dad beeraley ah oo maaragtay hadda qaadiga hilaadiyaan aqaan inaan nahay cid kasta oo gacan ka geysanaysa dowladda federaalka ama ha ahaatay hirshabeelle amba hay-adaha caalamiga amba intii ummadda oo islaam oo oo maaragtay qofkii wax baraayo oo qof bini aadana qofkii ku taageero inuu wax barto qofna ilaahayaa u jaafinaayo waxaan jecel nahay in gurmadna loo sameeyo si ardayda mar labaad iskuulkooda dib ay ugu noqdaan oo iskuulkii dayactir loogu sameeyo macalimiintina si ay waajibkooda usii wataan in gacan la siiyo xud raciise waa tuulo hoos taga degmada mahadaaye gobolka shabeellaha dhexe waxaa xilligan ka jira duruufo kala duwan oo ay qayb ka tahay waxbarashada iyadoo dadka halkaasina ku nool ay yihiin beeraley mahadsanid cabdicasiisa ururka warbaahinta gabdhaha soomaaliyeed ee s w j ayaa shaaciyey caqabadaha gabdhaha ka haysta shaqada warbaahinta waatan mariimo sheekh cabdi oo noo soo jeedinaysa qodobkani shaqadan saxaafadda oo ah shaqo ay ku yar yihiin gabdhaha islamarkaana ay wiilasha ku badan yihiin ayaa la sameeyey sahamo badan oo lagu ogaanaya sababaha ay gabdhaha ugu yar yihiin wiilasha shaqada saxaafadda marka loo eego qaar ka mid a dhaqanka soomaalida ayaa u arka inay shaqadan gabdhaha qaban karin inkastoo hadda aad moodo in laga sii guurayo laakiin weli ay jiraan soomaali badan oo aaminsan inay wiilasha kaga firfircoon yihiin gabdhaha nasriin maxamed ibraahim oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan s w j o ayaa sheegtay in sahamo badan kadib lagu ogaaday xaaladaha jirta
sahankii la sameeyey waxaa lagu ogaaday dhinacyo badan tusaaleoo kale in gabdhuhu ay shaqada kaga yaryihiin wiilasha marka tiro ahaan la fiiriyo dhanka waxbarashada inay gabdhuhu ku yaryihiin marka tiro ahaan la fiiriyo sidoo kale dhibaatooyinka ay la kulmi karaan in gabdhuhu ay badan yihiin marka wiilasha lala barbardhigo marka inahaas ama dhinacyadaas ayaan soo ogaanay inay jiraan oo sahankii la sameeyey aan kusoo ogaanay dowlad goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed galmudug puntland iyo jubbaland aan tagnay oo sahanka laga soo sameeyey iyo caasimada muqdisho kuwa shinaaraa jiray oo warbaahinada la geenayay lagu ogaanayay heer kasta inta ay leeyihiin amaba ay ka joogaan tusaale oo kaleeto marka xaalad wariyaasha ay ku shaqeeyaan buugga laga soo saaray caqabad badan iyo guux badan iyo dagaal badan uu abuuray marka sababtay u yaryihiin waxay noqotay sababa isbiirsaday waxaa qayb ka ah weli dhaqankii ahayd ee gabadha guriga ha joogto wiilka waxbarashada ha aada inay dadkeenu weli maskaxdooda uu ku jiro waxaa kaloo qayb ka ahayd in gabdhuhu ay iyaga naftirkooda xishoonayaan marka warbaahinta la fiiriya inay ka shaqeeyaan taas oo sabab u ah stereotypeka ama waxyaabaha dadku ay aaminsan yihiin oo iyadana qayb ka noqotay waxaa kaloo jirto sigma oo ah in waxyaabaha dadkan lagu ceebeena wallaahi gabadhu haddii ay isu xufi tahay gabar nadiif maahan idan waxaa waa waxyaabaha kale ee sigmada noqon karo oo gabadhaas wariyaha ay maskaxdeeda u diri karo ee falaashka ah inaynan shaqadaasi ku dhiiranin laakiin afar sano shan sano ka hor waxaa laga yaabaa tusaale oo kale jowhar inay ku yaraayeen gabdho waryaala amaba aysan jirin sidoo kale maamul goboleedyada qaar si lamid ah caasimada muqdisho marka maanta waxaan joognaa meel fiican gabdhihii jaamacadee aadeen waxay barteen tababaro iyo waxay heleen siminaaro sare loogu qaadayo aqoontooda lagu dhiirigelinayo marka waxay taasna dhalisay in gabdho badan ay kusoo biiraan saaxadda suxufiya sidoo kale shaqada saxaafadda oo ah mid adag kana dhib badan raadinteeda iyo helideeda shaqooyinka kale ee si loo helo warar sugan oo xaqiiqada ku salaysan ayaa sahlaysa inay gabdhaha ku yaraadaan saxaafadda oo loo dirin goobaha muhiimka ah marka laga reebo tiro yar oo gabdho ah kana dhabeeya hamigooda saxaafadeed waxaana jirta in gabdhaha soomaaliyeed ay qaban karaan shaqooyin badan maadaama ay waxbarteen shaqada iyo waxbarashada wiilasha iyo gabdhahana ay u siman yihiin dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeennimo idaacadda isnaayi markaana ah xubinta sarafka iyo suqyada waxaa la diyaaraha cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada alab waxaan ku eegnaa raashiinka quturduruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro qiimaha la kala iibsanayo raashiinka quturduruuriga ee suuqyada jowhar canabooraha gisaca ankar waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya sideed toban dolar oo u dhiganta afar boqol lixdan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliga loorka sokorta waxaa suuqyada jowhal kala iibsanayaa soddon iyo saddex doolar oo u dhiganta sideed boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga loorka burka waxaa suuqyada joolkal iibsanayaa dollar oo u dhiganta oo shilinka soomaaliga loorka bariiska waxaa suuqyada joolkal iibsanayaa dollar oo u dhiganta oo shilinka soomaaliga markaana sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar boqolka doolar waxaa gacanka hore la kala sarfanayaa laba milyan lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta la kala sarfanayo laba milyan lix boqol labaatan kun oo shilinka soomaaliga dhegaystayaal waanaga intaa xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka habeenimo aan dib nigu celiyo qeybaha kale warkay waryaheena cabdiweli axmed hilowle halka warkaasu idinkaga imaanayo waa idaacadda isnaajo barshabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda tirada dhimashada xanuunka covid sagaal iyo toban ee qaaradda afrika ayaa saddex milyan kor u dhaaftay xarunta la dagaalanka iyo kahortaga xanuunada qaaradda afrika ee c d c ayaa sheegtay in dadka qaba xanuunka covid sagaal iyo toban ee qaaradda tiradooda gaadhayso saddex dhibic saddex boqol sagaashan iyo saddex kun shan boqol sagaashan iyo kow qof sida ku cad qoraal uu soo saaray xafiiska dadka u geeriyooday xanuunka korona ee qaaradda afrika ayaa iyaguna gaadhayso siddeetan iyo saddex kun sagaal boqol iyo kow oo qof xarunta ayaa sheegtay in wadarta dadka ka bogsooday xanuunka ee afrika guud ahaan ay dhan yihiin laba dhibic sideed boqol konton iyo afar kun laba boqol toddobaatan iyo shan qof dalka koonfur afrika ayuu xafiisku sheegay inuu yahay dalka ugu badan ee uu khasaaruhu soo gaarsiiyey xanuunka korona waxaana xiga gobolka waqooyi afrika oo iyaguna xaalado badan laga diiwaangeliyey dalal ay ka mid yihiin koonfur afrika morocco masar iyo etoobiya ayaa ku kala jira shanta kaalmood ee ugu horeeya dalalka uu saameynta weyn ku yeeshay xanuunka ee qaarata afrika guud ahaan warka habeennimo aad kala socoteen idaacadda isnaajo barshabeellaha dhexe soomaaliya waanageenta warka waxaa soo saaray cismaan cabdal cusmaan anigoo cabdullahi axmed dilowle timacadana waa idinla socodsiinayay waxaa farsameynaya injineer sakin intaan warka xiga aan ku kulmi doono sidaa iyo ammaana allah